maanta wadahadalkeenii aniga iyo madaxweyne uhuru kenyaata iyo labada dowladeed ee soomaaliya kenya waxa uu ka hadlay qodobo aad iyo aad u waaweyn inta wasiiradda hadda ay ka hadashay waa ka mid in arrimaha dhaqaalaha labadan dal sidii laisugu xiri lahaa arrimaha amniga sidii laisugu xiri lahaa sidii loo fududayn lahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecada intaba si uu dhaqaaluhu hor ugu kaco arrimaha xuduudka labadooda dhinac dhaqaalaha ka jiraay iyo dhaqaalaha isaga gudbaya intaba in ayadana la fududeeyo oo la sameeyo xuduudka dhul la garanayo oo dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinacba ay si fudud ay ugu dhaqdhaqaaqi karaan arrimahaas iyo muxuu ahay arrimo kale oo labada dalba masaarixdooda ah ayaan ka wada hadalnay labadan dal waa laba dal oo saaxiibo ah oo aan lahayn aragti kale oo aan ahayn inay ahaadaan saaxiibo hadda iyo mustaqbalka hadii la yidhaha waxaan rabaa